dowladda koonfur galbeed waan u sheegnay inay wartaa naga kaalmeeyaan naga kaalmeeyaan iska daaya dhaqaalihii degmada aan xaq u lahayn ayaa waxaa nagala wareegay koonfur galbeed oonkaasoo jira hal booyadna nooma keeno haddana waxaana haysta lacagtiina lama hadli kartiina layidhi maaliyadday aadaysa baydhabay ku socotaa dhibaatada dawladda koonfur galbeed qeyb bay ka tahay buurhakaba dhibaatada lagu hayo dawladda koonfur galbeed qeyb bay ka tahay qeyb bay ka tahay waa kugu celinayaa sababtoo ah wasiirkii la rabay inuu u naxo dadkiisii iyo dalkii ayaa wuxuu maalin walba amar ku bixinayaa intaasoo oonoo jiro inuu yidhaahdo booyad ha loo kireeyo ha loo geeyo dhaqaalihii canshuurtii aan meesha ka qaadaynana baydhabaa loo leexiyaa marka waxaan leenahay madaxweynaha gaar ahaan waxaan ka codsanaynaa aan mar labaad ka codsanaynaa inuu haddaan haddaan booyad naloo keeni karin in dhaqaalahayaga naloo daaya si aan umada ummadayada aan uu badbaadino